إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada duhurnimadan aan idinkugu soo diyaarnay waxaa ka mid ah ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa howlgallo ka fuliyey gobollada shabeellaha hoose iyo baay maleeshiyaadka maxaarado faano ayaa la wareegay magaalo muhiim ah oo ku taala dalka itoobiya gaadiid badan ayaa ku xayran deegaan dhacaduleedka magaalada muqdisho kadib markii ay halkaas ku xanibeen askar ka tirsan dowladda federaalk oo isbaarooyin dhigtay waddooyinka mid ka mid ah wadaadada u fadwooda shisheeyaha dalka kusoo duulay ayaa sheegay in dowladda federaalk ay sabab u tahay burburka ummadda soomaaliyeed daroogada ayaa dhibaatooyin ba'an ku haysa dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool dalka maraykanka kanaalka alkataybal akhbaariyah ayaa baahiyey qaybta toddobiyo tobanaad ee mashruuca qaybinta sakada xoolaha ee kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada oo laga bixiyey deegaanka bisiqcadda ee wilaayada islaamiga ah ee baay intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii ugu door korona ah ee warkayaga duhur haatanna u diyaargarooba isagoo faahfaahsan آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa isniin shan iyo tobanka jumaada thaani sannada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiryada dhinaca kalena ku astaysan lix iyo tobanka bisha disembar sannada laba kun afar iyo labaatanka dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii oo fidsan ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa howlgallo ka fuliyey gobollada shabeellaha hoose iyo baay cutubyaad u hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay dagaal culus u qaaday xerooyinka askarta dowladda federaalka iyo ciidamada yuganda ku leeyihiin degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose in muddaa labada xero ayaa waxaa ka dulshanqaraysay rasaasta ciidamada militariga al-shabaab ilaa iyo haatan ma jirto faahfaahino dheeraad ah oo ku saabsan weeraradaas markaan iyo gobolka baay ee koonfurta soomaaliya ciidamad u hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay dagaal ku qaaday xerada ciidamada maamulka la baxay koonfur galbeed ku leeyihiin xaafadda bukhriya ee magaalada baydhabo isla baay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weerar ku qaaday saldhigga ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin deegaanka awdinle ee hoostaga magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay maleeshiyaadka maxaarada faano ayaa la wareegay magaalo muhiim ah oo ku taala dalka itoobiya tafaasiil ku aadan warkaas waxaa si ambaqaadaya cabdalla mukhtaar war ka soo baxay jabhadda amxaarada ee faano ayaa lagu sheegay in maleeshiyaadkooda ay gacanta ku dhigeen magaalada saagooj ee koonfurta goondher ee dalka itoobiya la wareegitaanka kooxda ee magaaladaasi ayaa timid kadib dagaallo culus oo magaalada ku dhex maray ciidanka xabashida itoobiya iyo maleeshiyaadka amxaarada ee faano muuqaal ay maleeshiyaadka kooxda iska soo dubeen islamarkaana lagu baahiyey warbaahintooda ayaa muujinaya ciidamo ka tirsan jabhadda faano oo ku sugan gudaha saagooj iyo askartooda oo ku sugan argada laga galo magaalada dowladda xabashida itoobiya ayaanan ilaa iyo hadda ka hadal warka ka soo baxay faano oo ay ku sheegatay inay la wareegtay magaaladan ka tirsan mandiqada goondher ee dalka itoobiya waxaana marba marka ka dambeysa sii xoogaysanaya dagaalada u dhexeeya ciidamada itoobiya iyo jabhadaha ka dagaalama dalkaasi shalay ayay ahayd markii maleeshiyaadka faano ay weerarkan la mid ah ku qaadeen magaalada qowraah ee u dhow xadka ay wadaagaan itoobiya iyo suudaan waxaana ay kooxdu dagaalkaasi ka sheegatay guulo waaweyn ayna ku qabsatay gaadiid iyo hub ay leeyihiin ciidanka itoobiya aad baad u mahadsan tahay cabdalle gaadiid badan ayaa ku xayran deegaan dhacaduleedka magaalada muqdisho kadib markii ay halkaasi ku xanibeen askar ka tirsan dowladda federaalk oo isbaarooyin dhigtay waddooyinka faahfaahinta warkaas waxaa la diyaaraa cali aadan xasan gaadiid badan ayaa ku xanibeen deegaan dhacaduleedka magaalada muqdisho kadib markii ay halkaas ku xanibeen askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka oo isbaarooyin dhigtay waddooyinkaasi ku dhowaad laba boqol gaadiid ah oo u badan nooca xamuulka qaada ayaa waxay ku xaniban yihiin deegaanka galgalato ee ku yaala duleedka magaalada muqdisho gaadiidkan oo ah kuwa safarka ee ka baxa magaalada muqdisho islamarkaana badeecadaha noocyadooda kala duwan geeya gobolada dalka qaarkoodna ay rakaab yihiin ayaa waxay halkaas ugu xaniban yihiin lacago badan oo baad ah kuwaas oo ay ka doonayaan ciidamada dowladda federaalka darwallada gaadiidkaas ayaa sheegay in iyagoo hore lacaga loogu qaaday haddana mar kale lagu soo rogay taas oo u dhexaysa afartan ilaa laba boqol iyo konton dollar waxaad arkayseen waa gaadiidley qaar badeeca sida qaar dadweyne sida oo rakaab sida intaba waxaa isu keenay isbaarooyin xaqdarra ah oo yaallo hantidooda lagu dhacaayo aa meeshan yaalla qola dilad sheegahaysa waa joogaan beri wax u wadaan la fahmi waaye lacagta islaameedna rabaan waxaa la diidan yahay isbaaro birqaad iyo mooreenimo lagu sheegay oo nin la yidhaha sani cabdulla u taalla iyo niman la yidhaha dillad oo ayagana baabuurta si wal si u kala waawen yihiin lacag laba boqol iyo konton dollar ka soo bilaabo ilaa afartan dollar ka qaada si baabuurta u dhexeeya lacagtaas lacagtaasaa la diidan yahay nama qabato gaadiidlayaan nahay dhulna looma dhiso shil dhacay wax lagama qabto dad minuu ku dhintay dhaawacooda dadkii dhaawacma lama daaweeyo minuu ku dhintay lama soo fiiriyo waxna loo qabto ma jiraan waxna ma ogolin baabuurteenna intay aalaysaa dadweynahana minay baaha u dhintaan minay qorax u dhintaan waxay soo gaara dowladda wax laga weydiihaa baabuurtan gobolladay u socdaa ilaa iyo boosaaso qaar kor tegaayaan waddada cad waaye xamar ka baxda oo deex marta ilaa iyo gaalkacyo boosaaso inta ka sugaysa ilaa iyo xamara leesu maraa iyadoona rakaabkii saarnaha gaadiidka ay sheegeen in rasaas ay ku fureen askartii joogtay isbaarooyinka ku yaala duleedka magaalada muqdisho
waxaa u socona galdhabo hadda waana lcelish waa sida had adiga waxaan nimi nuska saaca u subaxnimi waa ka haddana waa taasaa saacaddu sideed saac la jira waa maxaa noola celsha waana la xabadeeyey waana musaafiraan nahay qora ma haysanno dad iska celimayno sacboorayaan nahay waxaa noola xabadayha musaafiraan nahay waa taa wayga taas aniga ciidamada dowladda federaalka ayaa dhibaatooyin ku haya gaadiidleyda u kala goosha gobolada dalka iyadoona isbaarooyinka ku badan yihiin goobaha ay joogaan ciidamada dowladda federaalka mid ka mid ah wadaadada u fadwooda shisheeyaha dalka kusoo duulay ayaa sheegay in dowladda federaalka ay sabab u tahay burburka ummadda soomaaliyeed farxaan cali cabdulaahi ayaa faahfaahinta warkaas la diyaar ah
bashiir axmed salaad oo ka mid ah wadaadaha u fadwooda shisheeyaha kusoo duulay dalka ayaa shaaca ka qaaday in dowladda federaalka ay sabab u tahay burburka maanta haysta ummadda soomaaliyeed waxa uu tilmaamay in dowladda federaalka ay tahay mid maamul xun taasna ay keentay in dadkii ay kala fogayso islamarkaana isku dirto qabaa'ilka walaalaha ah maxaa soomaaliya dhaawaca soo gaaray ani aragtidayda waa dhaawaca ka soo gaaray ummadnimada laakiin waxaa nasiib darro ah ani aragtidayda dowladnimadii la keenay ayaa burburisay ummadnimadii keentay maxaa yeele dowladnimada markii la keenay meeshii loo baahnaa inay dhisto ummadnimada oo dareenka waartinimada ay xoojiso waxaa ka yimid maamul xumo keentay in ummaddii kala qaybsanto oo kalsoonidii lunto oo dib loo noqdo oo qabiil qabiil loo maleeyo inuu xal noo yahay iyadoo waayadan ay isa soo tarayaan eedeymaha isagxiga ay mas-uuliyiin ka mid a dowladda federaalka u jeedinayaan maamulka ay iyagu ka tirsan yihiin ayaa haddana hadalka bashiir axmed salaad wuxuu ku soo aadayaa iyadoo dhowaan dowladda federaalka ku soo jabtay weerar ay ku qaaday maamulka isku magacaabay jubbaland kaas oo ay doonaysay inay kula wareegto guud ahaan dhulka uu ka arrimiyo axmed madoobe daroogo ayaa dhibaatooyin ba-an ku haysa dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool dalka maraykanka faahfaahin ku aadan warkaas waxaa la diyaar ah mubaarak cumar dhallinyarada soomaalida ee ku nool dalka maraykanka gaar ahaan gobolka minnesota ayaa waxaa dhibaato ba'an ku haysa muqadaraadka iyo daroogada noocyada kala duwan oo ay isticmaalaan dhallinyaradan daroogada ayaa hatan ugu badan dhibaatada ku haysa dhallinyaradan oo isugu jira rag iyo dumar kuwaas oo qaarkoodba ay u geeriyoodeen daroogada nooca loo yaqaano oobiyoodka oo hakaniinin macmal ah ayay dhallinyaradu u dhammaanayaan kuwaas oo aan ku koobnayn minnesota oo keliya mid ka mid ah dhallinyarada soomaalida ee ku nool dalka maraykanka ayaa ka warramay dhibaatadii dhalintu ku hayso daroogada waxaa faro kulul dhallinyarada soomaalida ku haya oo dhallinyaro badan oo rag iyo dumarba leh ay u dhinteen aad iyo aadna oo la tacaalayaan maanduuriyaha ama balwadda loo yaqaano opiodka oo noocyo badan leh gaar ahaan kiniino macmil ah gobolka ohio gaar ahaan magaalada columbus waxaa jira dhallinyaro soomaaliya u dhimatay gobolkan minnesota maanduuriyahan waxaa isticmaala dhallinyaro waxbarta kuwa shaqaysta kuwa guryahooda jooga waalidkood la jooga qaar xitaa qoysas iyo xaasas leh ayaa isticmaala wax la dareemi karana ma aha marka mararka qaarkood qofka xitaa gurigiisa isagoo jooga ayuu u dhiman karaa overdoska way jiraan dhalinyaro u dhintay kininadan gaar ahaan opiodka macmilka ah gobolka minnesore keliya ma aha gobollo kale oo maraykan ka mid a soomaalidu degan yihiin sida columbus ohio kale way u dhinteen soomaalida ku sugan dalalka reer galbeedka gaar ahaan dhallinyarada ku sugan dalka maraykanka ayaa si xad dhaafa u isticmaala maandooriyaha kala duwan iyadoona arrintan loo sababeynayo inay ku biireen kooxaha maafiyada ayaa loo yaqaano gaangiska maraykanka waad mahadsan tahay mubaarak warkaan dhegaystayaal duhurnimadan isniinta wuxuu idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga ee alfurqaan kanaalka alkataib al akhbaariya ayaa baahiyey qaybta toddobiy tobanaad ee qaybinta sakada xoolaha kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada oo laga bixiyey deegaanka bisiqcadde ee wilaayada islaamiga ah ee bay cabdulkhaaliq macali cabdiweli ayaa warbixin umuurtaas ku saabsan la diyaar ah
في الله سر في الخالدين قوي العزم بين العالمين أخ الإسلام لا تجزع فإني أمين قد حفظت لك اليمين kanaalka wararka ee kataib al ikhbaariyaha ayaa baahiyey muuqaalkii toddobiyo tobanaad oo lagu soo bandhigayo saka qaybintan sanadkan kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada ee laga sameeyey deegaanka bisiqcade ee wilaayada islaamiga ah ee bay filimkan ayaa hordhiciisu lagu soo bandhigayaa ari iyo geel aad u fara badan kuwaasi oo loogu talagalay in la siiyo dadka fuqarada ah ee ku nool halkaasi haddaba waa kuwaan dadkii ka faa'iidaystay saka qaybintaas iyagoona u mahad celiyey allah subxaanahu wa tacaala dhanka kalena u duceeyey walaalahooda mujaahidiinta
saacadaana saacadu yowmulfarax waay kawaadana ninka qaybi ahay nasiibkay alxamdu alshukru falilaahi kariim deefgeel igu soo toosi mujaahidiinta ilaahay ha u kaalmeey dowgan ilaahay ha ka jebiy alxamdulilah falilaahi kariim maanta farxadeeda waa wanaagsan tahay aadka koobaad wilaayada islaamka shamneer oo habeenkay walaalaha mujaahidiinta dagana aduunka dabow ama xoogagna kale amniga kusuuganya meelixta ah gargaar sii
والحب اجتمعنا وتجمعنا المودة ما بقينا أخ الإسلام لن أنسى ليال بها يحلو لقاء الصالح kataa'ib al ikhbaariyah ayaa maalmahan bowday muuqaalo ay kusoo bandhigayso saka qaybinta kun afar boqol afartan iyo lixda ay samaysay xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoona saka qaybintaas ay ka faa'iidaysteen dad aada u fara badan oo masaakiin ah
قوي العزم بين العالمين أخ الإسلام لا تجزع فإني أمين قد حفظت لك اليمين
warkii oo dhegaystayaal duhurnimadan aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah heer furqaan waynaga intaa